war-saxaafadeed weerar istishaadi ah oo lala eegtay maleeshiya murtadiin ah toddobiyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha agoosto sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka saakay oo arbaco ah haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xerada roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho xeradan waxaay hoy u tahay maleeshiya murtadiin ah oo ka tirsan sirdoonka shahadalla dirarka ah ee kooxda ridada soomaaliya haliyeygan istishaadiga ah ayaa allah fadligii xoog ku jiiray difaacyada cadowga kana gudbay xeendaabkii xerada gudahana u galay saldhigga wuxuuna halkaasi ka fuliyey camaliyad barakaysan oo geysatay khasaare xooggan oo leh dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gaaray gaadiid dagaal ilaa iyo hadda intaan xaqiijinnay waxaa camaliyaddaasi lagu dilay siddeed iyo labaatan murtad waxaana lagu dhaawacay koob iyo konton kale dhaawacyada badankood oo halis ah ayaa loo daabulay dhanka magaalada muqdisho weerarkani kadib mujaahidiinta ayaa qarax u diyaariyey maleeshiya gurmad ahaa oo maraya duleedka isbaarada shabeelle qaraxaasi ayaa dhacay markii maleeshiyaadku dul tageen wuxuuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isugu jira oo gaaray murtadiinta weerarkani wuxuu qayb ka yahay howlgallada jihaadiga ah iyo weerarada abaabulan ee ka dhanka ah soo duulayaasha saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah camaliyadani waxay hiil iyo aargoosi u tahay dadka muslimiinta ee ku dhaqan ceelasha biyaha iyo nawaaxigeeda kuwaas oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay raaf jirdil iyo tacadiyo guraacan kala kulmayey maleeshiyaadka shahaadalla dirarka ah ee soo degay xerada roob da-ay waxaana xusid mudan in xeradan ay ahayd taliska laga abaabulayey weerarada sirdoonka riddada ee beegsanaya xaafadaha rayidka murtadiinta shahaadalla dirarka ah ee horboodaya dulmigan waxaan u sheegaynaa inaan la mooganin dembiyada ay ku kacayaan lagana abaalmarin doono midhaha qaraar ee ay beerteen ogaadana intiinnii maanta ka badbaaday gacanta mujaahidiinta waxaa sugaya dharbaaxooyin ka xanuun badan midii maanta gaartay saaxiibadiinna xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين